أخلاقنا زادنا فارتق كي ترى تشرق بروحك في الكون كالمهرة بالصدق والإحسان نبلغ في العلا قدرا ونزهر الروح إن حب قد عبرا فالصبر زاد القلوب الطيب أثرا ونوره يحمل الأرواح والبشرا يا رب نور waa tahay dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel weliba oo aad joogtaan iyo si walba idinku soo gaaraya maqalka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan dersiga laba iyo labaatanaad ee kitaabka bisiyaami tartaqii akhlaaquna waxaana halkan kasoo jeedinaya sheekh cabdiweli muudey xafidahullah ee kusoo dhowaada يحمل الأرواح والبشرا يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوطرا الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا waxaan ku soo jirnay kitaabkaynii bisiyaami tartaqii akhlaaquna soonka waxaan ku korinaynaa dabeecadaynaan ku korinaynaa kitaabkaas uu qoray doctor maxamed ibni maxamed alfaqiih xalaqadan xalaqadii labaatan iyo labaad weeye waxaan ku jirnay baabkii ahaa akhlaaquna fii majaalisina alramadaaniya fadhiyada ramadaanka dabeecadda nagala rabo dersiga labaatan iyo labaad wuxuu ka bilaabanayaa wa min akhlaaqina fii majaalisina ayuu ka bilaabanayaa wa min akhlaaqina fii majaalisina ikhtiyaaru jaliisi alkhayri fadhiyada aan fadhiisanayna dabeecaddooda waxaa ka mid ah inaan dooranno qofka aan la fadhiisanayno qof kheyr badan inuu yahay iyo walxadari min julasaa'i suu iyo in la ysaga digo dadka lagala fadhiisanaya kuwooda xunxun julasada unbay markaa ku xihan tahay jaliisul khayr inaad la fadhiisato qof kheyr badan iyo min julasaa'i suu in la ysaga digo faqad kaana jaliisu nebiy wuxuu ahaa nebiga fadhigiisii sal allahu aleyh wasalam fii ramadaan jibriilu jibriil baa la jaliisi jiray oo la fadhin jiray yudaarisuhu tansiilu asagoo la daraasaynahaya qur-aankii lagu soo dejiya nebiga calayhi salaatu wasalaam wayaciishu maca alqur'aani waana noolaanaya nebi moxamed qur'aanka la jirkiisa iyo watartiili qur-aanka oo la kala dhigdhigo wa haadaa huwa aljaliisu annaafic kaana waa jaliiska wax tirahaya qofka inuu qur-aanka ilaahay tartiil u akhriyo inuu la noolaada maca alqur'aan inuu daraaseeyo qur-aanka alle barashadiisii wakhti uu geliyo iyo wal aniisi shaafic waana mid ergeynahaya oo wehel ah qur-aanku wehel weeye shaaficna waayo qiyaamo saaxibkiisii waa u shafeeco qaadaya laa yatrukuka fii xayaatika uga tegi maayo noloshaada oo keliya walaa yatakhallaa canka bacda mamaatika ku hoojin maayo xaggaadana geeridaada ka gadaa noloshana kaaga tegi maayo wehel buu kuu noqon kumana hoojinaya qur-aanka geeridaada ka gadan amaa julasaa'u suu'i amaa dadka xunxun oo lala fadhiisto fa sharun mustatiirun waa bilo duulaysa weeye ama shar haadaysa weeye wa khatarun kabiirun ama waa khatar aad u weynin badan oo saaxiibkiisii ku foofaysa qaala ibnulqayim wuxuu yidhi wa hal aafatu nnaasi dadka balaayadoodu ma ahaatay ila annaas dad uun mooye wax kale miyaa bele u ah dadku wa hal kaana calaa abi taalib ma ahaada abi taalib dushii adarun min quranaa'i suu inay dhibeen saaxiibbo xunxun kuwa dhiba inay noqdeen wax kale miyuu u ahaaday waa maya lam yazaaluu bihi asaga kama zuulin inay ku celcelinahayaan diinta aabbayaal raac xataa xaaluu baynahu wa bayna kelimatin waaxida ilaa ay kala dhex galeen halkii kelime ee nebigu uu ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kelimadii tawxiidkii asagay kala dhex galeen taasoo tuujibu lahu sacaadata al abad weligii liibaan u waajibin lahayd weligii liibaan buu ku jiri lahaa ninka abitaalib ah laakiin muxuu ku waayey quranaa usuu baa heshay nimankii gaalada ahaabaa gaararka ka fadhiisto atarqabu can milati cabdilmualib baa lagu yidhi ma waxaad nacaysaa diintii aabbaha cabdilmualib wa haadihi alkhildatu dheehiddan tan ah oo dadka in la dhex dheehaa oo saaxiibayaal laga samaysto allatii takuunu calaa nuucin mawadda waa nuuc ka mida jeceelka fidunya la jeclaado waa nuuc ka mida buu yidhi in dadka la dhex dheeho weliba qurana usuu lala xidhiiro waa nuuc ka mida mawaddatun fidunya adduunye oo la jeclaado iyo wa qadaa'in xukunka oo la jeclaado weeye wa darra bacduhum wuu tuuray ama wuu weeraray ama wadarra waa daalay bacduhum min bacdin qaarka kale tanqalibu asagoo gedinahaya wuxuu ku daalay inuu qaarkood qaarka kale gediyo ilan julasadii baa laga hadlahayaa idaa xaqat alxaqaa'iqu hadday sugnaatay xaqiiqda cadaawatun yacudu almukhaalitu qaniinyo tudheehgelinayso collaytan calayhaa dosheeda markaad adigu dad dheeh gasho waxay kugu qaniinahayaan collaytan iyo naceeb ilan qurna usubaa markaa laga hadlahayaa yadayhi markaa labadiisa gacmoodna nadaman qoomamo iyo shallaybaa ahaanayso calayhaa dushiisa yadayhi labadiisa gacmood nadaman wuu u shallaynahayaa kamaa qaala tacaala siduu eebba yidhi wa yowma yacaddu daalimu calaa yaday maalin sheeg nebi maxamed ummaddaada u sheeg kii dulmi falowga ahaa ee quranaa usuu la fadhiistay daalimkii uu qaniini doono labadiisii gacmood xasre iyo qoomamo darteed buu la qaniinayaa suurat alfurqaan wa fii suurati zukrufna alla wuxuu yidhi jalla wacalaa al akhillaa'u yowma'idin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin dadkii saaxiibbada adduunyada ku ahaa maalinta qiyaama qaarkood qaarka kale cadoway isu noqonahayaan ilaa dadka alla ka baqa mooyaan haddii marka muttaqiin la noqdo qiyaamo isku maxshar iyo isku makaan iyo janna ayaa loo ballanqaaday fa jaalis dheh fadhiisa akhilkariim ahla alkhayri waasilaaxi dadka ahlulkhayrka ah iyo dadka wanaagga samaynaya bal meel la fadhiiso oo iska ilaali qurana usuu iyo walhudaa dadka hanuunka iyo walfalaaxi liibaanta u saaxiibka ah ee lagu liibaanahayo oraahda ka soo baxayso iyo mujaalasadooda faqad rawaa abu daa'uud watirmidiya can abi saciidin alqudriyi radia allaahu canhu qaala wuxuu wariyey abu daa'uud iyo imaamu tirmidi abi saciidin alqudriyina laga wariyey inuu qaala yidhi qaala rasuululah sal alla aley wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi laa tusaaxib ilaa mu'mina ha la saaxibin ilaa ruux mu'min ah mooyaane walaa ya'kul طacaamuka ilaa taqiyun yuusan cunin cunnadaadana ilaa ruux alla ka baqaya mooye sanad xasan ayuu abu daa'uud ku werinayaa tirmidina waa werinayaa sheikhu albaanina saxiixu aljaamicu saqiirka ayuu uga dhigahayaa xasan uga dhigaya xadiiska marka wuxuu tusinayaa ha la saaxiibin ilaa ruux mu'min mooye sababtoo julasaa usuubaa markii dambe saaxiib ka dhigan dad xunxun mu'miniintaa saaxiib lala noqda cunnadaadana yuusan cunin ilaa ruux taqiya oo alla ka cabsanaya mooye si kale yuusan ku cunin wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abi hurayra qaala rasuululah sal alla aley wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi almar'u qofka calaa diini khaliili saaxibkiisa diintiisa buu leeyahay falyandur axadukum man yukhaalilu axadkiin ha fiiriyo cidda oo wadaay la noqonaya ama saaxiib uu ka dhiganaya ha iska fiiriyo xadiiska asaga ahna tirmidi iyo abu daa'uudba way werinayaan sheekhul albiyanana saxiixada ayuu saxiix uga dhigayaa wa hunaa muhimatun cadiima meeshaas marka waxaa ahaatay muhiimad aad u weynin badan jadiiratun bita'ammuli ku habboonna in la fiirfiiriyo walihtimaami hami iyo ihtimaam in la siiyana ay muhiim tahay wa hiya anna jaliisa suu'i taana waxa weeye qofka xun oo lala fadhiistaa qad yakuunu wuxuu ahaanahayaa insaanan qof bila'aadana aw jawaalan ama taleefankiibaadba la fadhiisanoo beriga dhan war xunbaad ka daldalay wax xunbaad daba ka fiirsan aw qanaatan ama telefishin baad fiirsan aw hayriha iyo wax la midka ah oo mimaa yaqtacu asaa'imu cani alkhayraat ka mida waxa qofka ka gooya ama ka jara khayraadka xaggiisii ka jara saa'imkii soomanay oo wayuuqicuhu ku rida fi lmacaasi waasiyi'aat cisyaan alla la caasiyo iyo dunuub la galo bal ina aljawaalaad taleefannadu fii haada azamaan xilligan hadda aan noolnahay ashaddu aljulassaa'i suu'an dadka xunxun oo lala fadhiista ayagaa uga daraansho badan sababtoo teleefonkaabaa wakhtigii oo dhan dadkii ka dhammeeyey licadiimi ishqaaliha almuslimiin weyninka ay ku mashquulsan yihiin weyninkeeda muslimiinta maanta in teleefanadaas ay ugu mashquulsan yihiin xataa fii buyuuti rabbi alcaalamiin xataa taleefanada maanta waxaa lagula mashquulsan yahay masaajida gudahooda iyadoo la soomanya qofka maanta taleefonka dhexdiisa xataa masaajidku ku qaban waa ku qaylin waa dhawaaqi waa ku hadli xishood iyo sariig male ilaahay gurigiisa gudihiisa laga dhawaaqahaya fayaftaxu aljawaal marka teleefonkii buu kala furanahayaa xataa fii buyuuti rabbi alcaalamiin buu fayaftaxu aljawaala teleefonkii furanahaya wayaqluqu wuu daboolayaa kitaaba diljalaali allah weyninka u saaxiibkaa kitaabkiisa qur-aankana waa isku laabahaya wa haadihi tanna macsaatun musiibo weeye camat innaasu dadka camimtay waa musiibo maanta ummaddayni camimtay weeye bal qofka isagoo qur-aan akhrinahaya taleefon buu ka doorbidahaya xaalad daran oo daran oo daran mooye in taleefanka aadan qur-aanka ka hormarinin xataa dakhalat ilaa ay soo gashay cala saalixiina dadkii suusuubanaa al akhyaari ee akhyaarta ahaa ilaa arrintaas ay soo dhex gashay inay masaajidaba xataa ay ma'saadkaas iyo musiibadaas kitaabka ilaahay laysku laabahayo taleefon laga durbidahayo ay soo dhex gashay ilaa man raxima allaahu qof ilaahay u naxariista mooyaane fallaahuma arxamnaa biraxmatika ilaahu naxariistaada noogu naxariisa wuu yidhi sheekh maxamed nacam wey aamiin akhilkariim walaalkayga wanaagga badan low wa hunaaka halkaa waxaa ahaaday daabidun muhimun xiriir oo waxaa ahaaday muhiim ah fii mujaalasati alkhuluqi dabeecadda wanaagsan oo lala mujaalasay oo lala fadhiisto huwa kaa waxa waa an yukhaalituu inay dheehaan fil khayri khayrka inay dhex dheehaan oo dhex galaan dadka wa yatacaawanu macahum cala alxaqi ayna u kaalmeeyaan dadka la jiridooda la fadhiistay ee majaalisu khuluqi dabeecadteeda ugu wanaagsan majaalistoodii ka dhigay inay tacaawun cala alxaqi ay ka qayb qaataan oo watacaawanuu cala albiri wataqwa laysugu kaalmeeyo iyo walmasaalixi sharciya iyo masaalixda waaweyn ee shareecadu ay farayso waalbucdi can mukhaalatatihim iyo in laga fogaado in la dheeho fi shari sharta in la dhex galo oo la dhex dheexo in layska ilaayo ayaa waajib ah iyo wa fuduuli almubaaxaat iyo waxyaabaha bannaan kuwooda dheeraadka ah inaad markaa aad ku shuqloonto uma intaas ka gadaal in dacat ilxaajatu danta hadday ugu yeerto qofka ilaa mukhaaladatihim inuu dhex dheeho dadka ayaga ah filmubaaxaadna uu la galo waxyaabaha bannaan faqad qaala ibnuulqayim wuxuu yidhi raximahullah falyajtahid qofka ha dadaala dhex dheehaya waxyaabaha mubaaxaadka ah falyajtahid ha ku dadaalo weeye an yanqaliba almajlisa majliskaas uu fadhiistay inuu u gediyo taacatun lilaahi ilaahi oo la ateecay jalla wacalaa in amkanahu hadday u suurowdo wayushajica nafsahu naftiisana uu dhiirigeliyo wayuqawi qalbahu qalbigiisana uu xoojiyo walaa yaltafitu inuusan milicsanin ila alwaaridi ashaytaaniyi uusan micnaha saas u milicsanin meelaha uu u socdo ama u soo aroorahaya shaytaaniga shaytaanka kii alqaatici lahu si gaara u goynahaya can daalika arrinka inuu noqdaa la rabaa qofka mu'minka ah qalbigiisii uu xoojiyo naftiisii uu tashjiiciyo haddayba u soorto gashana booskaba uu u gediyo meel ilaahay lagu addeeco bianna daalika maxaa yeelay arrinta hadduu ka shaqay waayo riyaa'un liidhaari cilmuka wa xaaluka waxay noqon istusus bay noqon wey inaad muujiso cilmigii iyo xaaladaadaba wanaxwu daalika iyo wax la mida falyuxaaribhu ha la dagaalamo qofka majaalistaas xunxun walyastacin billaahi ilaahayna ha kaalmaysto wayu'hiru fiihim hana doorto dhexdooda min alkhayri maa amkanahu intay u suurtoobaysa dadkaas uu dhex fadhiista dhexdooda wuxuu leeyahay ha doorto madaariju saalikiin juska koowaad afar boqol konton iyo saddex ayuu ku soo rarayaa ibnulqayim aljawsi wa fii xadiidi tamiimi daari waxaa ku soo arooray xadiiskii saxaabiga tamiimu daari radia allaahu canhu qaala rasuululah sal alay waslm rasuulka alle inuu yidhi addiinu nasiixa diintu waa khayr miirid wey oo qofka waa loogu khayr miiraa qulnaa waxaan nidhi liman yaa rasuula allah diintaya nasiixa u taha rasuulka allow qaala lilaahi walikitaabihi ilaahay iyo kitaabkiisabay nasiixa u tahay iyo walirasuulihi rasuulkii allabay nasiixa u tahay marka alla say nasiixa ugu tahay amarkiisaa la qaatay kitaabkuna say nasiixa ugu tahay waa loo hogaansamo waa lagu dhaqmay nebigu say nasiixa ugu tahay waa la adeeco waa la mutaabaceeyey walia'immati almuslimiin iyo muslimiinta guud ahaanna saxiixay u taha in loo khayr miiro a'immada waa dadka madaxda ah ee ilaahay talada ummadda u dhiibay in loo naseexayo khayrka aanan lagala gaabinin oo loo noqdo eh, eh, jaliisu khayrin in loo noqdo oo loo noqonin jaliisu suu'in haddaad la fadhido nin xun oo markaa xumaan un keliya ka shaqeeya aadan noqonin laakiin a'immada haddaad la kulanto inaad u khayr miirtaa la raba iyo wacaamatihim guud ahaan dadka muslimiinta ah in loogu khayr miiro loona naseexeeyo guud ahaan xadiiskana fii saxiix muslim buu ku sugan yahay wanasxu likulli muslimin iyo in qof kastoo muslima loo naseexayo riwaayad kale wey riwaayaddana bukhaari muslim baa werinaya wayuwaasiwil ibnulqayim waa sii wadiye fayaquulu wuxuu yidhi fa in cajastahu haddaad ka tabardarraata almaqaadiir qadarta can daalika arrinkaa qadarteeda haddaad ka taagdarraato ay can qalbi almajlisi qalbiga booska la fadhiisanayo inaad ka dhigto ay can ghalaba almajlisa majlisa taaca inaad u beddesho haddii aad ka tabar xumayso falyasulla ha siiba qalbahu laabtiisa min baynahum asagoo julasaa'u suul dhex jooga qalbigiisa ha ka dhex bixiyo ka salli lshacrati tinta sida looga siibo min alcajiini cajiin markuu tinku dhex dhac sida fag looga soo dhex qabtoo kale qalbigaadaba ka dhex siiba dadka walyakun fiihim ahaw markaa dhexdooda xaadiran ku jooga haddana ghaa'iban oo maqan ilaan qalbigii baad dirtay aljismu xaadir walqalbu ghaa'ib waa markaas qariiban ayaga u dhow haddana waa la fadhidaa baciidan waana ka fogta oo qalbigaada waa maqan yah naa'iman hurdahaya yaqdaanan soo jeeda yanduru ilayhim ayagaad fiirin walaa yubsiruhum mana u jeedin wayasmacu kalaamahum hadalkoodii baad maqli walaa yaciihi ma weylaynaysid haddana liannahu qad akhada qalbahum maxaa yeele wuu qaata qalbigiisa min baynahum dhexdoodii buu ka qaaday waraqaa kor buu yeelay bihi asaga ila almala'i alaclaa laabtiiba wuxuu u qaaday allaha sarreeya ayuu u sare yeelay yusabbixu isagoo tasbiixsanaya xowla alcarsh carshiga hareerihiisa maca alarwaaxi alculuwiyati zakiya nafafyaalaha la sare yeelay ee tahiran la jiridooda madaariju saalikiin juska koowaad afar boqol konton iyo afar ayuu shiiqu ku tilmaamayaa taasi marka waxay tusin in dadka xunxun majaalistooda inaad bedeli karta inaad isku daydo haddaad bedeli weysana adoo xaadira mid qaa'iboo noqon oo qalbigaada ka dhex bixiyo ka dhex siib xumaanta walaa shakka waxaana shaki ku jirin buu yidhi anna haada almaqaam booskan isaga ee majaalista ah maqaamu sacbi almiraasi weeye waxa weeyaan maqaamu sacbin weeyaan boos adag weeye oo dhib badan almiraasi oo aad u foolxun weeye majaalisu suuq kaasoo shaaqa dhibay calaa nufuusi nnaasi dadka nafafyaalahoodu dhibay laakinahu ha yeeshee bicawnillaahi annagoo alla kaalmaysanayna humma bilajawaai aliimaaniya jawiga iimaaniga ahna kaalmaysanayna alramadaaniya oo loo nisbeeyey ramadaanka ilan jawigan ramadaanka ee iimaanka waa kordhahaya cibaado iyo taaca unbaa lagu jiraa yasiirun tufudud annagoo markaa ka yeelayna wa innama annasru maxaa yeelay gargaarku sabru saacatin wey hal saacad oo sabarta lee wey haddaad rabto majaalisu suu inaad tagayur ku samayso sabaraa lagaa rabaa wa bayana alcallaamata ibnuulqayim wuxuu caddeeyey sabiilu lwusuuli ilayhi waddada saa lagu gaarahayo wax lagu fududay karo ayuu caddeeyey faqaala wuxuuna yidhi wa innahu layasiirun calaa man yasarahu allaahu calayhi arrintan way fududda qofka ilaahay dushiisa u fududeeyo ayayna u caddahay fa bayna alcabdi wa baynahu ilaahay iyo addoonkiisa waxa u dhexeeya inuu addoonku noqdo an yusadiqa maca allah mid u run sheega ilaahay la jiridii inaad run sheegaysid alle la jiridii baa lagaa rabaa wa yudiimu lalja'a ilayhi in ilaahay xaggiisii la magan galana in la joogteeyo wa yulqii nafsahu calaa baabihi inuu ku tuuro naftiisana ilaahay albaabkiisa tariixan daliilan isagoo ah mid istuurahaya haddana isdullaynahaya walaa yuciinu calaa haada ila almaxabati asaadiqa mana ugu kaalmaynaysa arrinta ayada inuu albaabka alle isku dhex tuuro isagoo dullaysan ila almaxabati asaadiqa ilaa jeceel dhab ah uu alle jecelya iyo wadikru daa'im iyo xusid joogto ah uu ilaahay xusayo bilqalbi wallisaani carabkiisa iyo qalbigiisa oo wada socda wa tajanub isagoo ka fogaanahaya mufsidaati alqalbi qalbiga waxyaabaha dhiba ee fasahaadiya macaasida iyo dunuubta walaa yunaalu ma gaarayo haada arrintan ilaa bicuddatin saalixa diyaargarow wanaagsan waxaan ahayn kuma gaarayo iyo wamaadatin qawiya iyo maadda xoog badan oo min allaahi alle xaggii laga siiyey iyo wa casiimatin go'aan saadiqatin oo run ah iyo wa faraaqin min atacaluqi bikayri illaahi iyo in laga faaruqo in la qabsado ilaahay cid ka soo harta haddaad mushrigtoo ilaahay keyrkii ictimaadaysid adiga alla waa kala furateen madaariju saalikiin juska koowaad ayuu ibnulqayim warkaa ku soo guurinayaa qofka muslimkaa marka in naftiisii uu ka adkaado taxakumo daaca iyo cibaado uu ku taxakumo ilaahay daacadiisiina uu ka shaqeeyo walxaasilo marka markaan soo ururina xaasilku waxa weeye anna almu'mina qofka mu'minka ah yasuunu wuu ilaalinayaa majaalisahu boosaskiisii iyo fadhiyadiisiibuu canil macaasi wal aathaam dunuubta iyo macsiyaduu ka ilaalinaya iyo wadiyaacu lawqaad awqaadaha inuu lumiya buu ilaalinayaa awqaadihii alcidaami ee waaweynaa wakhtiga ku soo maraya aadam inuu kugu weyo uga faa'iidaysta baa la rabaa fa ayaamu ramadaanin maxaa yeele maalmaha ramadaanka haddaynu ku guda jirno innamaa hiya ayaamun macduuda maalmo la tiraya weeye wa anfaasun maxduuda iyo wax kooban oo qaaliya wey nafasku wax qaaliya waa anfaas anfaas wax qaaliya oo maxduud oo kooban wey maalmahan ayaga ee ramadaan fakhtanimhaa marka ka qaniimaysa fi lkhayraati khayraadka ka qaniimaysa ruuxa mu'minka ah iyo watanaafusi iyo inaad dhaqtantood dheeraysa filqurubaati waxyaabaha alle loogu dhowaanayo waxdir digtoonow ruuxa mu'minka ahow min ihdaari saacaad saacadahaada inaad dayacdo oad hadur ka dhigto iska ilaali waxdir min ihdaari saacaad saacadaha inaad dayacda iska ilaali fi lmajaalisi almalhiyaati boosaska lagu mashquulahayo waxyaabaha lahwiga ah ha ku mashquulinin fa innahaa ayada wallaahi allan ku dhaartaye boosaskaa xasaraatun qoomamo weeye wa aahaatun qoomamo weeye aahaadkuna waxaa loola jeedaa aah aah baad la tiihi doontaa wa safaraatun oo taahyaalo weeyo lala tiihaya safaraad iyo aahaad waa isleeyihiin wa ammaa majaalisu lakhyaar amaa boosaska dadka akhyaarta ay fadhiyaan faqad kaana anebiyu sal allah aleyh wasalam rasuulkii ilaahi wuxuu ahaa ammaan iyo nabadgelya nebiga korkiisa allaha yeele yujaalisu mid fadhiista fii ramadaana jibriil buu la fadhiisan jiray fa yudaarisuhu tansiil qur-aankii alla soo dejiyey ayuu la daraasay jiray uu la baran jiray fa yasdaadu juudahu markaasuu badsanahaya nebigu waxbixinta iyo deeqbixinta wa yuqawi bilkhayri waana xoojinayaa khayrka cawdahu kacaadayeelashadiisa oo khayrka laga caado yeeshana aad buu u xoojinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wahaakadaa sidaas bay faltakun ahaatay almujaalasa fadhiyada iyo walmusaaxabatu saaxiibtinimada iyo walmu'aanasatu waheshi tasiiduka min allaahi qurban ilaa xaggii inay kuu dhowaynaysa dhowaansho walilkhayraati xubban iyo khayraadkuna jeceel la jeclaado inay kuu siyaadinayso maadaama nebi maxamed jibriil uu la daraasiyi jira qur-aanka alle ku soo dejiyey deeqbixintan uu ku dadaali jira bisha ramadaan khayrkana uu aad u xoojin jiray saasaa laga rabaa majaalista iyo saaxiibada iyo dadka wehesha laga dhiganayo inay noqdaan sida nebi maxamed uu jibriil wehel uga dhigtay mu'miniinta qaarkood qaarka kale inay isku weheshadaan qur-aanka ilaahay iyo cilmiga sharciga barashadiisa iyo khayraadka si ilaahayna loogu dhowaado aan u korarsanno khayraadkan aan u jeclaanno subxaanaka allaahuma wabixamdig ilaahay baa hufan alla ayaana u mahadnaqaynaa ashhadu an laa ilaaha ilaa ant waxaan qirayaa axad xaq lagu caabudo inuusan jirin adiga mooye allow astakfiruka wa atuubu ilayk adigaan dembi dhaaf ku warsanayaa kuuna toobadkeenayaa xalaqadana intaanu kusoo gebagabeeyey kitaabka ama baabka shiiqa waxay noo joogaysaa xalaqada labaatan iyo labaad ayaa meeshaas noo joogaysa waa inoo xalaqadeena kale ee saddex iyo labaatanaad allaha na sugo sabaadna allaha na siiyo gaalada nagu soo duushana allaha jebiyo mujaahidiintana allaha guulaysiiyo walaalaha allaha dartii loo dilay ilaahay shahaadada ka aqbalo walaalaha allaha dartii loo dhaawacna allaha caafimaadiyo gaala gacanta muslimiinta soo gashay ee xabsiyada gaala lagu jirdilaha in allah nooga soo fakiyo ilaahay soonka iyo cibaadada iyo taacadana kuwa laga aqbala allah nagu daro wallahu yaquulu alxaq وهو يهدي السبيل وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوطرات